kulan ka dhacay magaalada nairobi caasimada waddanka kenya ayaa waxaa yeeshay mas-uuliyiin xilal horey ugu soo qabtay dowladda federaalk oo ay ku jiraan saddex ra-iisul wasaare horey oo kale ah maxamed xuseen rooble cabdiweli gaasiyo cabdi faarax shirdoon iyo gudoomiyihii hore baarlamaanka federaalk xilligii farmaajo mas-uuliyiintan ayaa war qoraal ay u soo saareen ku sheegay in dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh ee dalka ku wado meel mugdi ah jahawareer siyaasadeedna ay ku jirto waxa ay xuseen in waxaa loogu yeero beesha caalamka ee taageerada la garab taagan dowladda federaalk ay walwala ka qabaan sida ay wax u socdaan una arkaan in xaalada dowladda federaalk ku jirto tahay mid hubanti la-aanna waxaan ku talinaynaa in la dhegeysto talada dadka waxgaradka si marxaladan adag loogu baxo iyadoo la midaysan yahay xalka waxa uu ku jiraa in lawada fadhiiso lana yeesho talo midaysan sidaasi waxaa yidhi mas-uuliyiinta xilaalka hore ugu soo qabtay dowladda federaalka kulankan ay yeesheen mas-uuliyiinta hore xilal kala duwan ka soo qabtay gudaha dowladda federaalk ayaa imaanaya xilli dowladda federaalka wajahayso cadaadisyo siyaasadeed ugu imaanaya qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada kuwa mucaaradka ku ah xukuumadda uu majanaa u hayo xasan sheikh